Magaalada Kurceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan afartan arday oo ka baxday Macadka Xirfadaha ee Tayo isla markaana bartay maadooyinka caafimaadka, kombiyuutarka iyo xirfadda cilmi-saarka. Munaasabada qalin-jebinta waxaa ka qayb galay maamulka macadka, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro, haween. Ardayda qalin-jebinaysay marti sharaf gale. Maamulaha Macadka Xirfadaha ee Tayo, Cumar Xirsi Cabdi ayaa ardayda qalin-jebinaysa hadallo dardaaran u soo jeediyay.
Waxaan doonayaa in laga waayo degmada Kurceel arday aan xirfad lahayn. Qorshaha aan haminayn, aan rajaynayn iida malaado ilaahay raalli ka noqo. Waxaan doonaynaa arday kasta ee degmada ka tirsan inuu xirfad uu ku shaqaysan karo, shakhsiyadiisa uu ku bedeli karo, dadkiisa uu xumari karo inuu siiyo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan kaga sii faa'iideeyo private qodaysaa hore uu kugu sheegay ma qiimeeyo waxa loo yaqaano financial ma qiimeeyo. Laakiin wuxuu qiimeeyaa shakhsiyadda qofka wax baranayo inay ka go'aan qofkaan inuu wax baranayo. Tan kale waa anagu waxaan isleenahay waxyaabaha dadka kale awood dadkii waxaa waaye canaadka ardayga la saaro. Ardayga anaga lagu soo biirayo waa arday waxaa jira barafyada qaar ardayda inay iska tagaan, iska qoraan, iska baxaan.
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb gashay munaasabada ayaa ardayda qalin-jebinaysay ugu hambaliyay guusha ay gaareen.
waxaan rabaa inaan farxadda iyo maxaa tiraahdaa reereynta iyo wejiyada quruxda badan aan la qaybsana caawa anigoo ku hadlaaya afka ururka hooyooyinka degmada Guraceel kuna hadlaaya afka waalidiinta degmada Guraceel intaba waxaan rabaa inaan la qaybsana farxadda ardayda qalin bedelanaysa maxadka Tayo waa la qaybsanaynaa farxadda waxaan ku baraarujinaynaa waxbarashadiina iyo guusha aad lacagta saarteen inaad hore u sii wadatiin waxbarashadana aan laga daalin lagana caajisin ayaan idinku baraarujinaynaa waxaan kaloo maxaa tiraha waalidiinta degmada guraceel ee nawaaxigeeda degan ayagana oo kuwa ay gelinaya ama ku baraarujinaya waxbarashada ilmaha in loogu dadaalo loogu dadaalo mar labaad iyo mar saddexaad ba aan maxaa tiraha kugu celcelinaa waxaan kaloo rabaa inaan hooyooyinka degmada guraceel u sheego gabdhaha inay si qaasa wax u baraan gabdhaha inay si qaas u ogaadaan waxbarashadooda ku maxaa tiraahdaa itixaamaan heer walbo ay maxaa tiraha la gashay ee iyaguna ay ka dabagalaan aan ku baraarujinaa hooyooyinka ardayda maanta joogta meeshan iyo kuwa noqon inta waa inay ogaadaan fursad qaaliga haystaan inta koowaad oo waxbarashada lagu siinaayo waqtiga lagu siinaayo waxaa haystaa fursad qaali ah oo aan beri kusoo mari jirin mar kastoo wanaagdana ay wataa fursad waa sii yaraanaya mar kasta oo aad sii korto fursadda waa yaraanaysaa waqtigu waa ku yaraanaa waxbarashadii waqtiga fursadda yuhuudda waa yaraanayaa hooyaa noqon doontaa shaqaad geli doontaa Dufcadan ayaa ah dufcadii koowaad ee ka baxda macadka Tayo tan iyo markii la aasaasay.